الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ka hor celinaynaa xadiidkii xalay ugu dambeeyey wuxuu uhi sheekhu raximah اllah can abi juxayfata wahab ibni cabdillahi الsiwaa'iy qaala ataytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebiga ilaahay ayaana u yimid buu yidhi wa huwa fii qubbatin lahu isaga oo ku sugan taandho uu leeyahay oo xamraaa cas oo min adamin laga sameeyey marka waxa weeyaan harag marka qubaddu waxa weeyaan waa taandhadii weeyaan qubbatun waa taandho wareegsan marka sida macruufka de qori baa dhexda lagaga taagaya hareerahana waxa ka maraysa markaa taandhadii markaa sheegan hareeraha ka maray ee lagu hagoogay qoriga waxa weeye waa harag la hoodhiyey waxaan lagu jamcinayaa qubab qaala fakharaja bilaalun bilaal baa soo baxay wuxuu ka soo baxay taandhadii ayuu ka soo baxay biwaduu'in waxa uu la soo baxay markaa biyo biwaduu'in waa biyihii loo daagareeyey marka waxa weya weysada ama tahaarada ayuu la soo baxay wuxuu markaa kala soo baxay taandhadii buu ka soo baxay fa min naadixin wa naa'ilin fa min naadixin dadkii waxaa ka mid a mid biyaha uu bilaal keenay ee weysada ah gaadhay wax ka gaadhay fa min naa'ilin famin naadixin wa naa'ilin ay minhum man yanaalu minhu shay-an dadkii waxaa ka mid a mid biyahaasi wax ka gaadhay oo marka waxa weeyaan yani biyuhi way yaraayeen markaa biyihiibuu wax ka gaadhay wa minhum man yandaxu calaa gayrihi shay-an waxaa kale ka mid a dadkii mid marka waxa weeyaan isaga loogu shubay lagu rusheeyey yacni kani biyihii waxbuu ka soo gaadhay isagu biyihii waxba kamuu soo gaadhine kii soo gaadhay baa isaga marka wax ku rusheeyey oo maalan gacmihiisii qoyanaa oo kale iyo ayuu markaa uu ka ka qaatay oo markaa gacantiisa ku masaxay fa min naadix marka waxa micnaheedu man yandaxu calaa hayrihi fa minhum man yandaxu calaa gayrihi shay-an mima naalahu biyihii uu soo gaadhay ayuu qayrkii ku rusheeyey markaa mid biyihii soo gaa wax ka soo gaadhay iyo mid biyihii lagu rusheeyey oo kii soo gaadhay markaa wax uu ka siiyey ayaa ka mid a hadalka caynkaasana waxaa xoojinaya riwaayada kale ee markaa saxaabigu uu yidhi ra'aytu bilaalan akhraja wadu'an bilaal baan arkay biyo keenay biyihii weysada fa ra'aytu nnaasa yabtadiruuna dalika waxaa arkay dadkii oo weysadaasi ama biyahaasi u baratamaya faman asaaba minhu shay-an yamsaxu bihi qofkii biyaha soo gaadhay biyaha qofkii wax ka soo gaadhay biyaha waa isku masaxay yani waa isku masaxayay biyaha waman lam yusib minhu akhada min balali yadi saaxibihi qofka aan biyihii soo gaadhinna ninka saaxiibkii ee biyaha soo gaadhay gacmihiisa qoyaankeeda gacmihiisii qoyanaa ayaa uu biyaha ka qaadanayay markaa famin naadixin wa naa'ilin dadkii waxaa ka mida mid biyihii wax ka soo gaadhay naa'ilku markaa u soo gaadhay naadixuna waxa weeyaan kii soo gaadhay baa biyihii isaga ku rusheeyey oo wax ka gaadhsiiyey qaala fakharaja anabiyu sala allahu alayhi wasalama nebigi ilaahay baa baxay calayhi xullatun xamraa isaga oo markaasi sita ama xidhan xullatun xamraa jubbad cas markaa xulladuna waa laba shay bay ka kooban tahay izaarun wa ridaa-un marka waa markay isku og yihiin waa guntigii iyo goye kaannii anduru waxaabad mooddaa inaan eegayo ilaa bayaadi saaqayhi labadiisa dhudhun caddaankooda inaan eegayo dhumadiisa yani xagga xoogga lugaha caddaankooda inaan fiirinayo marka caddaanku mu ahayn caddaan aada u balax tirane waa caddaan casaan la cabsiiyey marka yani shayga aad ka wacd rasuulka alayh sl markii la sifaynayey mu ahayn marka mid cad oo aada u cad marka wuxuu caddaan iyo casaan isku jiru ah qaala fatawada'a waa weysaystay wa adana bilaalun bilaalna waa addimay qaala wuxu uhi fajacaltu waxaan gudagalay atatabacu faahu afkiisa inaan raacraaco haahunaa wa haahunaa atatabacu faahu marka yani waa bilaal addimitaanku markuu addimayey hadalkiisii buu eegayay markuu lahaa xaya cala salaa xaya cala alfalaax haahunaa wa haahunaa xaggaa iyo xaggaas marka haahunaa hunaa haada hore waa litambiih haada hore waxaa loo ziyaadiyey litambiihi sida ismishaarahaba haadaa ha'da loogu ziyaadiyey markaa tambiiha oo daa waa ismishaarihii ha'duna waa litambiih tanna waa saasoo kale marka hunaa waa darfu makaan iyadu waxaa kala waxaa lala xidhiidhin karaa xarfu khitaabkii waxaad odhan doontaa hunaaka hunaaka marka atatabacu faahu haahunaa wa haahunaa xagga iyo xagga yani midigii bidixu markaa u jeesanayo weeyaan marka hunaa hada in la godo nuunkana la khafiifiyo iyo in la kordhabo haada nuunkana la shado hannaa la yidhaahdo iyo in haada la hoos dhabo nuunkana la shado yaquulu waxau leeyaha bilaal yamiinan wa shimaalan yamiinan tan haddaad doonta mafcuul baad ka dhigi kartaa acnii yamiinan wa shimaalaa waxaan u jeedaa midig iyo bidix baan u jeedaaye waxau lahaa xayi cala asalaa xayi cala alfalax yani xayi cala asalaa tacaalow ila asalaa xayi cala alfalaax tacaalow ila alfalaax yani salaaduu kaalaya falaaxii liimaatan u kaalaya uma rukizat lahu canaza waxaa loo taagay canazo fataqadama waa hormaray wasalla duhra duhur buu tukaday ragcatayni wuu soo gaabiyey uma lam yazal kamuu zuulin yusallii ragcatayni laba ragcad inuu tukado xataa rajaca ila lmadiinati ilaa madiina uu kusoo noqday yani waa musaafir buu haayo marka waa qasrinaya salaadii marka canazadan loo taagay wuxuu ka dhiganayaa sutro oo marka hortiisi baa laga taagay deetana sutro ka dhigtay isagii sutradana kolle xagga hore axaadiista soo socota inay noogu timaadaa laga yaabo min baab alfaa'ida culimada xadiidka cilmulxadiidka waxay halka ku keenaan tasxiifka marka waxa weeyaan tasxiifka samciga la yidhaaho canazada reer baa waxaa la idhahdaa canaza canazadu markaa waa ushaas eebada la yidhaahdo murjinka yara qabiil carabta ka midna waxaa la dhahdaa canaza la yidhahdaa marka nin baa maqlay xadiidkan xadiidka tilmaamaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam in canazadii hortiisii laga taagay dabeetna xaggeedii u tukaday markaasuu wuxu uhi naxnu qowmun shiraafu annagu qowm sharaf labaanu sallaa ilaynaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka xaggayga uu soo tukaday yani xagga canazadu tukadaa la yidhahdo sutru ka dhigtay ma garanaysa marka wuxuu qaatay qabiilkooda jihadu deganaa inuu rasuulku u jeestay oo xaggaa u tukaday ayuu u qaatay sidaana maaha ee canazada waa eebadan xagga hore laga taagay hortiisii laga taagay marka waa tasxiif samci si kaluu fahm xadiidka waxaa kale uu tilmaamayaa saaq inuu cawro ahayn yani saaq waxa weeyaan halkan xooga ama lugta jilbka wixii ka hooseeya cawro maaha waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay saxaabigu caddaankii saaqiisaasaa moodeysay markaa ayaad moodeysaa inaan arkayaba waxaa kale xadiisku tilmaamaya in maradii la gaabsanayo oo aan la dheeraynayn oo qofku waxa weeyaan uu ka ilaaliyo inuu qur-aanti weydaariyo sheegu xidhan yahay hadduu surwaal xidhan yahay iyo haddii uu gunti xidhan yahay yani waxa weeyaan macawiisti ama khamiiski ama waxyaaba lamidka ahaa maradiisu waa inanay weydaaranin kuraanti haddii kuraanta weydaarato rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam maa asfala min alkacbina fa fi nnaar wixii halkaa ka hooseeya waa naarta weeyaan axaadiis badan baan kusoo aroortay oo tilmaamaysa marka waxa weeyaan in kor loo qaado saddexda aanu ilaahay subxaana wa tacaala maalintii qiyaamahuuna eegaynin waxaa ka mid a ninka guntigiisii dheeraystay ee kuraantii weydaariyey kaasba marka waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay qoladaas aan maalinta qiyaamaha ilaahay uuna il raxmadeed ku eegaynin sidaasoo kale rasuulku sal ly slam nin buu arkay guntigiisu dheer yahay markaasuu ka daba tegey maradiibu kor ugu qaaday xagga dambe u eegay wuxuu arkay qofkan marada kor ugu qaadayaaba inuu rasuulku iyo calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi irfac izaarak war guntiga kor u qaad markaasuu rasuulki ilaahay mujaahigaa dhudhubanoo haddaan banneeyo way fool xumaanayaano mujaahigaa fool xun markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam irfac izaarak guntiga kor u qaad ilaahay subxaana wa tacaalaa abuurkiisa waa qurxiyey yani wixii lugahan lagu siiyey ilaahay ku abuuray waa qurxiyey laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim yani si fiican buu ilahay u abuuray qurux badan kaa fulxun ma jirta ee kor u qaad buu ibnu cumarna saasoo kale rasuulku wuxuu ku yihi irfac izaara kor buu qaada yani guntiga kor u qaad markaasuu kor u qaada so haddana wuxuu ku yihi irfac izaara saddex jeer buu meelahaas ayuu sheegay waxaa la yidhi ilaa halkeed gaadhsiisay cabdillaahiyow inta markuu rasuulku fara dabadeed wuxuu ilaa xooga kale barhkiisan soo gaadhsiiy kor buu soo qaaday marka yani in qur-aanta la weydaariyaa ma banaano wa xaaraam weya shay kastoo ad xidhan tahay ah la iska ilaaliyo waxaa kale xadiiska uu tilmaamayaa marada midab kastoo la xidhan karo casaankii cadaan casaanka laakiin waa inu noqonin midab casaan khaalis casaan barax tiran waa inuu noqonin waayo rasuulku waa diiday calayhi salaatu wasalaam oo nin baa wuxuu arkay maro cas isku joog cas xidhan wuu ku inkara marka wuxuu uhi aamaradka ummuka bi hada oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam ma hooyadaabaa ku fartay buu yidhi yani waa ink ku inkaray ma garanaysa waa diiday marka marada nimanka laleeya rasuulku waa xidhna wa calayhi xullatun xamraa waxa weeyaan waa maro casaankeeda wax ay weheliyaan oo aan ahayn casaan barax tiran waxa la khuduud madow uu ku jiro ayaa wehelisay baa layidhi calaa ayi xaal marada casaanka baraxa tiran marka laga reebo waxa weeyaan midabada kale waa laga xidhan karaa caddaankii madowgii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa xidhay maro cad iyo maro madow labadaba iyo midabada kaleba waxaana ugu fadli badan midab la qaato cad midabka cad albisu min iyaabikum albayaad fainahaa min khayri iyaabikum wakafinuu fiiha mawtaakum buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam dharka waxaad xidhatiin kiisa cad marada cad xidha waxaa ka mid yihiin dharkiina ku ugu wanaagsan bay ka mid yihiine marada cad waxay ka mid tahay dharkiina ta ugu khayrka badan ugu wanaagsan kiina dhintana ku kanfa buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu hi sheekhu raximahullah can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma can rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama annahu qaala rasuulku wuxuu yidhi inna bilaalan bilaal yu'adinu bilaylin habeen buu addimaa fakuluu cuna washrabuu caba xataa tasmacuu ilaa aad maqashiin aadaana ibni ummi maktuum cabdullaahi ibni ummi maktuum aadaankiisa ilaa aad maqashiin cunow caba inna bilaalan bilaal yu'adinu bilaylin habeen buu addimaa fakuluu cuna washrabuu caba xataa tasmacu ilaa ad maqashiin aadaana ibni ummi maktuum cabdillaahi ibni ummi maktuum aadaankiisa ilaa ad maqashiin cuna oo caba xadiisku wuxuu tilmaamayaa salaada subxiina laba aadaan leedahay salaadaha kale oo dhamme aadaan keliya bay leeyihin laakiin salaada subax laba aadaan bay leedahay laba aadaan ayay leedahay aadaani waxa weeyaan waa aadaanka tilmaamaya salaada waqtigeedii inuu soo galay waxaana la addimayaa waagu markuu dilaaco fujur saadiqa ka kale waa ka horeeya waxoogaa buu ka horreynaya intaan lag buu ka horreynayaa waxaan badnayn waxa u dhexaysa labada aadaan yani laba saxaabi baa kala adimayay midna bilaal buu ahaa midna waxau ahaa cabdillaahi ibnu ummi maktuum oo nin nin indhala buu ahaa marka waxa u dhexaysa iuun inuu kana soo dego masaajidka dushiisa fuulayeen oo markaa laga adimaysay dadka sawdkuu gaadho inuu kani soo dego kana uu fuulo intaas udheaysaba yani wax badan uma udhaxaynin saa daraaddeed ba ahlucilmigu waxay isweydiiyeen labada aadaan aadaanka hor halkee bu dhacaya aqwaal badan bay ku leeyihi qole waxay dhahdeen habeenka o dhan bu dhex dhici karaa sida qofka suxuurtu qofka suxuuranaya habeenka o dhan waktigu doonu suxuuran karaa habeenka awalkiisu suxuuran karaa bartankuu suxuuran karaa aakhirkuu suxuuran karaa sidaasoo kale bay kana u bannaan tahe wixii barceshaha ka dambeeya way bannaantahy ilaa inta taasux laga gaadho waa qowl daciif qowlka ugu fiican waxa weeyaan in waxoogaa yar loo dhexaysiiyo aadaanka hore iyo aadaanka dambe aadaanka hore fawaa'idka ku jira waxa weeye kii waxa weeyaan hurday in la toosiyo waayo waktiga salaaddaa soo dhawaaday hadduu suxuuranayo ama uu doonayo inuu soomo inuu u diyaar garoobo kii salaada tukanayay inuu salaadiisii soo dhaweeyo oo waktigii salaadda soo soo dhawaaday uu soo gebagabeeyo oo dadkii waa la ogeysiinayaa waaga dilaaciisu inuu soo dhow yahay markaa kii cunto cunayey isxuuranayey iyo kii hurday oo la toosinayo iyo waxa weeyaan kii tukanayey iyo kii xaajo kaleba lahaa in intaba markaas loo ogeysiiyo in salaadii subax ay soo dhowdahay idan qof waliba uu xaajadiisii ku qumo sidaa daraaddeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxa uu sheegayaa aadaanka hore kaadi kuu diidi maayo cunitaankii cabitaankii yani suxuurtii halka waxaa laga qaadanaya aadaanka dambe cunitaankii iyo cabitaankii waa kuu diidaya qofkii soomayey waa qofkii soomayey ee suxuuranayay aadaanka hore markaad maqashid waad cunaysaa waad cabbaysaa cunitaankii iyo cabbitaankii xaaraankaa ma aha cuntadii xaaraankaa ma aha waad suxuuranaysaa cuntadiina waad cunaysaa laakiin aadaanka dambe markuu yimaado cunitaankii iyo cabbitaankiiba xaaraan bay kaa noqonayaan qofkii soomayey oo xilligaa waxaad bilaabanaysaa soonkii waa bilaabanaya fakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajr uma atimu siyaama ila alleyl xilligaasuu bilaabanaya waxa weeyaan soomkii marka aadaanka dambe u dhaco halkaas waktigaasu soomkii bilaabanaya xilligaa wax ka dambeeya lama ogola inuu qofku wax cuno waxna wacdo qofiis ilowsan mooyaane insha allah kitaabu siyam baynu ku arki doonaa waxaa dhici kartaa qof aan saacadna aan haysanin aadaanna aan maqlaynin inuu cuntadii iska cuno cabo oo markuu dhargo dabeetana uu dibadda u baxo u arkaba inuu waagiba dilaacay oo waktigan uu cunayeyba wakti waxay ahayd waxa weeyaan in cuntada la cunaaba xaaraan ahayd oo salaada subax bay taagan tahay ama la tukanayo ama la tukadayba isaga soonkiisa waxba noqon maayo laakiin qofkii isagu ogaa soonkiisu waa jabayaa haddii uu cunto cuno xaaladaasi ama wuxuu cabo waxaa kale xadiisku tilmaamaya in laba muadin la samayn karo bilaal waa muadinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu um maktuumna waa muadin uu rasuulku lahaa waa laba muadin laakiin aadaanka waktiga rasuulku waxa u badnaa bilaal baa u badnaa laba muadin baa masaajidka loo samayn karaa waana laga badin karaa culamada qaarkood waxay afar muadin laga badin maayo laakiin yani xaajadu kolba usa u keensato weeyaan hal muadin hadda lagu kaaftoomi karo isagaa lagu daynaya haddii markaa loo baahdo in laga ziyaadiyo laba laga dhigaya haddii loo baahdo in laga ziyaadiyo saddex waa hal majar yani way banaantay in muadin wax ka badan masaajidka loo sameeyo waxaa kale xadiidku ina tusinayaa qofka indhahala inuu adimi karo waayo cabdillaahi ibnu ummi maktuum waa indha la-aan laakiin waa in waktiga lala socodsiiyaa idan kanka isagu waktiga waa la soconaya oo qoraxdii buu arkaya oo waktigiibuu eeganaya lakin isaga waa loo sheegaya waa waqtigi way gaadhay waa in la ogeysiiyaa marka aadaankiisana waa asaxaya laakiin hadduuna haysanin cid u sheegta waktigii waxaa laga yaabaa waktigii oo weydaartay inuu addimo ama waktigii oo inay sooba gaadhinba inuu addimo marka waa inuu haystaa qof u sheega waktigii inuu soo galay ama waktigii la addimayay inuu joogo waa in loo sheegaa dumarka iyagu ma addimayaan haddaba aadaanka ma raggu muu khaas ku yahay dase rag iyo dumar labadaba waa waa la wadaagaa dumarku markay gaar isku yihiin way addimayaan intooda wada joogtaa waa ina aqiimayaan intooda wada joogtaa markay jamc yihiin sawdkoodana kor u qaadi maayaanoo gaadhsiin maayaan dadka dad ayaga ka baxsan way u bannaanta marka inay gaarkooda u addimaan iyagu laakiin inay raggii dhex yimaadaan raggi dhexdooda ay ka addimaan waa mamnuuc xaaraam can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa samictum lmu'adina markaad mu'adinka aad maqashiin faquluu waxaad tidhaahdeen mila maa yaquul wuxuu leeyahay oo kale faquluu mila maa yaquul riwaayada saxiixa waxa weeye faquluu mila maa yaquulu lmu'adinu marka almu'adintii dambe ayuu jarasho sababta u jarayna waxaa laga yaabaa inay tahay culamada qaar ka mida waxay yidhaahdeen almu'adinta dambe waa mudraj oo lafdiga xadiidka waa lagu soo daro ruwaadda qaar ka mida ayaa lafdigaa soo dhexgeliyey xadiidkan wuxuu ku eg yahay faquluu mila maa yaquulu ayuu ku eg yahay laakiin sidaas saxiixi waxa weeye riwaayaadku waa ku asaxeen faquluu mila maa yaquulu lmu'adinu siduu xaafidku uu sheegayo waqad itafaqat alriwaayaatu fi saxiixayn bukhaari muslim labadaba waa ku jirtaa faquluu mila maa yaquulu almu'adinu saxiixaynka iyo muwaطa'a imaamu maalik waa ku sugan tahay deetana xaafidku wuxuu yidhi walam yusib saaxibu lcumdati fii xadfiha sheekheenna ayuu sheegayaayo wuxuu yidhi sheekha kitaabka cumdaha leh jaritaanka uu jaray almu'adin mu asiibin waayo saxiixaynka ku taalaaba marka inuu suga yahay muadinka xadiisku wuxuu tilmaamayaa mu'adinku markuu addimayo maxaa la samaynaya dadkii maqli maxay samaynayaan horta muadinkii way ajiibayaan see loo ajiibaya waxaa loo ajiibayaa wuxuu leeyahay oo kale in la yidhaaho faquluu mila maa yaquulu lmu'adinu kelimaadkuu leeyahay oo kale dhaha micnaheedu maaha yani wax si kasta uu leeyahay sameeya idinkuna alfaaduu leeyahay oo kale dhaha dhawaqa u dhawaaqay oo kale dhaha oo ka daba dhawaaqa maaha oo rafcu sawt lama doonayo isagunbaa sawtka kor u qaadaya laakiin dadka kale waxaa la doonayaa inay ku inay markaa la yimaadaan alfaadu la imanayo oo kalaw markuu allahu akbar allahu akbar idhaahdo waxaad ka daba odhanaysaa un allahu akbar allahu akbar adoo aan siduu kor ugu qaaday sawdka aan kor ugu qaadaynin markuu ashhadu an laa ilaha ila allah idhahdana sidaasoo kale waxaad leedahay ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasulla markuu idhahdana saasoo kale waad ka daba odhanaysaa marka muadinku waxa uu ku dhawaaqun adiguna ka daba ka daba dheh ajiibitaanku marka waa noocaas marka xadiidku waxaa ka muuqata alfaad mu'adinku la imanayo o dhan la la imanayo waxba aan lagaga duwanayn waa mutlaq waxaad soo aartay xadiid kale oo qaydaya oo fii saxiix muslim ku sugan min xadiidi cumar bn khataab radia allahu canhu oo xadiiskaas wuxuu tilmaamay xaya cala asalaa xaya cala alfalaax markuu muadinku leeyahay inaan laga daba odhanina xaya cala sala xay alfalaax la odhanayo laa xawla walaa quwata ila billah xaya cala sala markuu idhaahdo waxaad leedahay laa xawla walaa quwata ila billah markuu xaya cala alfalaax idhahdana waxaad odhanaysaa laa xawla walaa quwata ila billah saas daraaddeed ba ahlucilmigu waxay idhahdeen xaya cala sala iyo xaya cala alfalaax xaycalada waxa u munaasab ah waxa weeyaan xawqalada xawqaladu waxa weya laa xawla walaa quwata ila billah baa xawqalo la yidhahdaa xaycalana waxaa la yidhaahdaa xayi cala salaa xayi cala alfalaax marka xayi cala salaa uu leeyahay waxa munaasab u ah inuu kii maqlayay uu yidhaahdo laa xawla walaa quwata illa billah waayo muadinku wuxuu u yidha salaadii wuxuu yidhi xayi cala asalaa ey tacaalow ila asalaa salaada xaggeeda kaalaya buu yidhi marka wuxuu odhanaya ugu jawaabayaa qofkiina laa xawla walaa quwata ila billah micnaheedu waxa weeyaan bimacuunatihi wa ta'yiidihi yakuunu majii'una ila asalaa ilaahay kaalmayntiisa iyo xoojintiisa ayaa salaadaanu imanaynaa tahay imaanshaha salaadaanu imanaynaa waa ilaahay kaalmadiisa ilaahay baa nagu kaalmaynaya inaan imaanno qofna awoodu leey ku iman maayo taas waa munaasib markuu xayi cala alfalaaxu leeyahayna waa saasoo kalaan falaaxuna wa najaaxuna biraxmatihi liibaantayada iyo najaaxa iyagu waa naxariista ilaahay marka laa xawla walaa quwata illa billah sidaas bay xaycalada ay ugu munaasib u tahay xayqa markaas waxa weeyaan xawqaladu taas waa mid waxa kale ahlu cilmigu ay sheegeen in labadoo loo jamcinayo xadiidkan caamka xadiis minkaan ku hayna mutlaqa ee sheegaya muadinku wuxuu odhanayo odhan laga daba odhanayo iyo xadiiskaa sheegaya laa xawla walaa quwata illa billah waxa weeyaan waa la wada odhanayaa bay idhahdeen xayi cala asalaa ma yidhi waxa odhanaysa xayi cala asalaa laa xawla walaa quwata illa billah xayi cala alfalaax ma yidhi waxaa la odhanaysaa xayi cala alfalaax laa xawla walaa quwata illa billah sidaasna ahlucilmiga qaar ka mid waa sheegeen laakiin waa laga xoog badan yahi sidaasoo kale waxa kale ee la sheegay oo labada dee xadiis ay isku waafajiyeen in tanna mar la odhanayo tanna mar mar waxaa la odhanayaa markuu xayi cala salaa la yidhaahdo xayi cala salaa markuu muadinka yidhaahdo xayi cala salaa waad ka daba odhanaysa xayi cala alfalax markuu yidhaahdo xayi cala alfalax waad ka daba odhanaysa aadaan kale waxaad ka daba odhanaysaa markuu xayi cala salaa yidhaahdo laa xawla walaa quwata illa billah markuu xayi cala alfalax yidhahdana laa xawla walaa quwata illa billah marka marna kanaa la isticmaalaya marna kanaa la isticmaalaya labada si xadiidkana loogu camal falo tilmaamaya xawqalada si loogu camal falo xadiidkan iminka aynu hayna isagana labadii xadiis waa lagu camal falay baa layidhi laakiin haddaa la isku qaydana waxaa ma laha oo la yidhaahdo laa xawla walaa quwata illa billah keliya baa la odhanaya imse qolba ala ku sheegnay imse siyoodba banaan ya yaa sheegay imse siyood baynu sheegnay duuduwahaan saddex saddex baynu sheegnay taas marka waa mid faquluu mila maa yaquulu muadinu markaa markuu muadinku uu gebagabeeyo aadaankii allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah halka ku gebagabeeyo daliil kale wuxiina tusiyey waxa weeyaan qofka ajiibaya inuu ku ziyaadinayo markuu laa ilaha illa allah uu ka daba yidhaahdo muadinka inuu nebigu ku saliyo calayhi salaatu wasalaam markaad muadinka aad maqashiin yani marka waxa weeyaan muadinku adimay markaad maqashiin faqulu mila ma yaqulu muadinu muadinku wuu dhiidhi oo kale nabigu yihi rasulku yihi alayhi salaatu wasalaam uma salluu calaya deetana igu salliya faina man sallaa calaya salaatan waaxida sala allahu calayhi biha cashar qofka salaad keliya igu salliya salli keliya qofka igu salliya toban buu ilaahay ku salliya subxaanahu wa tacaala marka ha igu salliyo dabeetana ha yidhaahdo uma salu llaha lii alwasiilata dabeetana wasiilada ilaahay ii weydiiya alwasiila ii weydiiyey buu dabeetna yidhi yani markaa markuu muadinku dhameeyo laa ilaha illa yidhaahdo nabigaa lagu salliyaya calayhi salaatu wasalaam cidda ku sallaysa muadinka maaha waayo waa cidda muadinka dhegaysanaysa maqlasaa lala hadlaya muadinku isagu lama wadaago muadinku waa ka duwan yahay halkaa sidaa daraaddeed baa markaa sheekh albani wuxuu leeyahy raximah llah laa daliila calaa israari lmuadini bsalaati wasalaami calaa rasuuli lahi sal slam caqba aadaan wax daliilo ku soo arooray muadinku inuu hoos u aqriyayo salaada ama salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam wax daliilo ku yimid ma jirto muadinku inuu la yimaado aadaanka dabadii dadka la leeyahay igu sallaya waa dadka aadaanka maqlaya ee muadinka dhegaysanaya weeyaan isaguna ma soo gudagelaya de xadiidka faqulu mila ma yaqulu uma salluu calaya muadinku wuxuu leeyahay oo kala dhaha dabeetana igu salliya yani muadinkii isagu marka waxa weeyaan ma soo gudagelay haddii la yidhaho wuu soo gudagelayaa micnaheedu waxa weeyaan oo ka dhalanaysa inuu marka waxa weeyaan mu'adinku uu naftiisii de isgu mar walba markaa waxa weeyaan uu ajiibo yujiibu ayضa nafsahu binafsihi markuu ashhadu an laa ilaha illa ih ashhadu an laa ilaha illa ih markuu xaya cala salaa inu laa xawla walaa quwata illa billah inu idhahdo markuu xaya cala falah idhahdo inuu naftiisu ajiibo taasina yani may soo aroorin cid caynkaa tidhina ma jirto cidda mu'adinka ajiibaysa waayo waa dadka mu'adinka dhegaysanaya ee aadaanka maqlaya iyagu ajiibaya isagu naftiisii ma ajiibayo hadalkan uu leeyahay yani iskama daba odhanayo mu'adiniinta qaar ka mid waxay sameeyaan markay dee aadaanka dhameeyaan waxbay ka daba akhriyaan oo salliga nebiga oo kale buu kor u qaadayaa oo dadku dhan buu maqashiinaya waa bidca weyn waxaa suurtagalaa dadka aan dadka juhaashiha oo kale inay u qaataan salligan nebiga lagu salliyay calayhi salaatu wasalaam aadaanka dabadii ee mu'adinku ku salliyey inay aadaankiiba la socotaba ay tahay qayb aadaankii ka mid a aadaankuna wuxuu ku dhammaadaa laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allahba yuu ku dhammaada waxaa u daliila inuu halkaa ku dhammaanayo bilaal wuxuu yidhi oo mu'adinkii rasuulka ahaa aakhiru laadaani allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah aadaan waxa ugu dambeeya allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah wax ka dambeeya aadaan alfaadii aadaanka ma jirto marka ninka mu'adinkii markuu laa ilaha illa allah yidhaahdo dabeetna salligii nebiga markaa uu ama ula jahro oo kale amaba uu siraysa dadkan ku dhowa ee maqlayaan waxa weeyaan waxaa loo qaadanaya inay aadaanka ay ka mid tahay baa loo qaadanaya iyaduna waa bidca wey sidaasoo kale mu'adiniinta rasuulka waxaa ka mid ahaa abi maxduura oo maka ka aadaami jiray isaguna wuxuu yihi ana aakhira alaadaan laa ilaha illa allah aadaanka waxa ugu dambeeya laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ba u dambaysa inuu kor u qaadaa aadaanka dabadii waa bidca wey ahlu cilmiguna waa isku waafaqeen in badanoo ka mid ihi ibnu xajar alhaytami oo kale wuxuu leeyahy culimadii shaaficiyada ka mid ahaa qad axdatha almu'adinuuna alsalaata wasalaamu calaa rasuli sal l slam caqba alaadaan mu'adiniintu waxay soo dariyeen oo ay markaasi ku soo dareen aadaankii inay nebigu ku salliyaan calayhi salaatu wasalaam marka aadaanka dabadii markay aadaanka ay dhameeyaan waxay mashaayikhda iyada ay fatwoodeen iyo keyrkoodba fi salaati wasalaami alayhi sala اllah alay slam bacda alaadaani cala alkayfiyati aladi yafcaluha almu'adinuun faaftahu biana alasla sunna walkayfiyatu bidca mu'adiniintu aadaanka dabadii salligan ay rasuulku ku salliyayaan calayhi salaatu wasalaam culimmadu waxay fatwoodeen salliga rasuulku waa asalkiisu waa sunne laakiin kayfiyadda noocan waa bidca bayidhaha kayfiyadda caynkan ihi waa bidca wey yani inuu mu'adinkii markuu aadaankii dhameeyo inuu ku xujisiiyo salligii inuu salligii ku xujisiiyo waa bidca wey sidaas marka ahlucilmigu sheegeen marka calaa ayi xaal mu'adinku isaguma soo gudagelay laakiin haddaa la yidhaha mu'adinkii meel loo diiday inuu nebigu ku salliyo looma diiday mu'adinkanu ku salliyo wuu ku salliyi karaa rasuulku markuu aadaanka dhameeyo si hoos ahaan naftiisa hadduu ku salliyo waqtiyada qaar ka mida wax dhibaataa ma laha lakin waxaa la diidan yahi in aadaankii dadku ay u maleeyaan markuu dhammaado inuu salligan uu ka mid yahay aadaank aadaankii inuu ka mid yahay taas baa la diidanya marka uma salluu calaya dadka lala hadlayaa waa dadka mu'adinka ajiibaya nebiga ku salliya calayhi salaatu wasalaam markaad nebiga ku sallidid uma saluu uma saluu la uma saluu allah alwasiilata yani wasiilada ii weydiiyey bu yihi rasuulka alayh salatu salaam wasiiladuna saxaabada weydiisay waxay rasuulka ilaahayow mal wasiilatu wasiiladu waa maxay markaasuu wuxuu yidhi waa darajo fii aclaa yani fii aclaa ljannati waa darajada darajooyinka jannada waa ta ugu sarraysa weeyaan laa yanaaluhaa ilaa rajulun waaxidu darajadana waxa gaadhayo nin keliyow nin keliyun baa gaadhay waarjuu an akuuna ana huwa waarjuu an akuuna ana inaan anigu noqdo kaa gaadhaya darajadaasi ayaan rajaynaya marka wasiilada ilaahay weydiiya markaa waxaa ducadana soo aroortay wasiiladuna ay ku jirto allahuma rabba hadihi dacwati taama salaati alqaa'ima aati muxammadan alwasiilata walfadiila marka aati muxammadan halkaasa nebiga loo weydiinaya caleyh wasiiladii aati muxammadan ilaahu muxamed waxaad siisaa alwasiilata marka wasiiladata waa darajadaa ugu sarraysa ee jannada waa meesha ugu sarraysa qof keliyaana iska leh qofkaasna rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wabacadtu maqaaman maxmuudan aladii wacadta qofka intaa yidhaahda markuu mu'adinkii u ajiibo dabeetna nebiga uu ku salliya calayhi salaatu wasalaam dabeetna ducada uu akriyo xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama qofkaa waxaa u xalaal u xalaalowday shafaacadeeda maalinta qiyaamaha yani waa u shafaaco qaadaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waa caynkaas salliga iyo ducadana ima horeeya salliga horeeya ee wuxuu yidhi idaa samictum lmu'adina faquluu mila ma yaqulu uma salluu calaya dabeetana igu salliya marka salliga horeeya nabiga lagu sallaya calayhi salatu wasalaam kayfiyadda lagu sallayayaana waa kayfiyadda ka soo aroortay isaga salawaadka ibraahiimiga allahuma salli calaa muxamed وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسيق كلا دوام كسار وتفر بدن marka salawaadka ibraahiimiga baa lala imanaya salaad yani mid kale lala iman maayo marka nebiga lagu sallaya calayhi salaatu wasalaam waxa kale ee soo aroortay sheekh alalbani raximah llah isagu saxiix yeelayaa kitaabkiisa ahamr mustaaabka waxa weeyaan muadinku markuu le ashhadu an laa ilaha ila allah inaad ashhadu an laa ilaha ila allah inaad tidhaahdo wa ana ashhadu an laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu wa ana muxamada cabduhu warasuuluhu raditu biاllahi raban wa bimuxamadi rasuula wa bilislaami diina intaa in la odhanayo xadiidka kusoo aroro baa saxiix u ka dhigaya waxaa kale ee uu markaa waxa weeyaan saasoo kale sida iyadana saxiix ka dhigaya in lasooba gaabiyaba ashhadu an laa ilaaha ila allah muadinku wuxuu leeyahy waxaan qirayaa alle xaq lagu caabudo inu jiran allah mooyaane markaasna wuxuu odhanayana waa ana markuu ashhadu anna waxuu rasul marayana uu yidhaha muadinku ashhadu anna muxamadan rasuulu llah adna waxaa odhanaysaa waa ana marka waxaad kusoo kobaysaa waa ana yani ana intaas aad qirtay oo kale waan qiraya aniguna inuu maxamedna rasuulkii ilaah yahay alle xaq lagu caabudana una jirin ilaahay mooyaane iyaduna waa soo aroortay in mu'adinka in aadaankii la ajiibo oo la maqlo oo waxa weeyaan wuxuu leeyahy laga daba yidhaahdaa xukunkeeda waa maxay ahlu cilmigu waxay yidhaahdeen qaar ka midii waa waajib qolo kale waxay yidhaahdeen waa sunne sidaa daraaddeed baa nabi wuxuu yidhi asaxiixu aladii calayhi ljumhuur annahu manduubun sida saxdii waxa weeye inuu sunno yahay wa bihi qaala shaaficiyatu wa bacdu culamaa'ina alxanafiya yacni waa qowlka jumhuurku mu'adinku wuxuu leeyahay in laga daba yidhaahdaa wa sunno weeyaan inuu sunno yahay waxa u daliila oo daliil xoog badana saxaabadu ridwaan allahi calayhim waxay ahaayeen إذا أخذ المؤذن بالآذان يوم الجمعة أخذوا أخذوهم في الكلام يعني مركم مؤذن كوحويان ما لنا الجمعة هو آذانه وي وي وي شيكي سنجر انتو أدمي ولا شيكي سنجر يعني نبني كوحي كوحي ويدين كريه ويديني انتو آذان كسعوده مركا يعني آذان مؤذن كوحي لي إلا أجيب أيضا واجبة هاي صحابته كمية شيستين oo ninka ku xigay ninka saxaabiga lamu sheekaysteen waxaa taa sii xoojinaya xadiidka wariye muusa ibnu talxata ibni cubaydillaah wuxuu yihi waxaan arkay cuثmaan ibnu cafaan waalmu'adinu yu'adin cuثmaan ibnu cafaan baan arkay iyadoo mu'adinkiina uu addimayo wahuwa yataxaddathu ila annaas yas'aluhum wayastakhbiruhum can alascaari walakhbaar isagoo dadka la sheekaysanaya mu'adinkiina waa addimaya dadkiina waa la sheekaysanaya dadkii buu wax weydiinayaayo wuxuu ka waraysanayaa ascaarta suuqa yani sicirka maanta raashinka ama dee badeecadii waxay halka marayso iyo sicirkii ay joogto iyo wixii wararaba ka waraysanayay marka haddii ay waajib tahay in mu'adinkii la ajiibo dee kumuu mashquuleen dadka inuu waraysto kaasuba ugu xoog badan sida ugu fadliga badan waxa weye qofka xaaladaasi inuu mu'adinka ajiibo oo mu'adinku wuxuu leeyahay uu ka daba yidhaahdaa iyo aad iyo aad wanaagsan rasuulkuna waa ka daba odhan jiray calayhi salatu wasalaam waxaa kaloo soo aroortay sida fii saxiixi muslim ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqal nin mu'adin oo addimaya marka allahu akbar allahu akbar uu yidhi wuxuu ku yidhi cala alfitra cala alfitrati markii uu ashhaada soo gaadhay ashhadu an laa ilaha illa allah uu yidhina wuxuu yidhi kharaja min annaar kharaja min annaar marka yani calaa ayi xaal mu'adinka yani aadaanka alfaada uu leeyahay baa laga daba odhanaya fadligaasna waa ku soo arooray qofka muadinkii ajiiba ee waxa weye nebiga ku saliya calayhi الsalaatu wasalaam ee ducadaasi aqriya xallat lahu shafaacati buu rasuulku yidhi haddaba ducadaasi allahuma raba hadihi dacwati الtaama wالsalaati اlqaa'ima aati muxamada alwasiilaةa wاlfadiila wabcadhu maqaama maxmuuda aladi wacadta waxaa ku jirtay in yaroo dhaxaa dad ku daraan wdarajat rafiica miya wadarajat alcaaliyata soo ma a intaasi kuma jirto ya intaasi kuma jirto ayado darajadaasi kuma jirto aati muxamada alwasiilata wاlfadiila wabcadhu maqaama maxmuuda aladi wacadta intaasi ku joogtaa inaka laa tuklifu lmicaadna kuma jirto haddaad ku daraan ya kuma jirto inaka laa tuklifu lmicaadna kuma jirto darajadaas dhexda lagu daraana kuma jirto waa intaas intaas xifr waxna ha ku darin waxna ha ka jarin halkaa marka wuxuu ku dhameeyey aadaanki kolley aadaanku inta waa ka badan yahay laakiin kitaabkuna waa mukhtasar intaasu kugu soo ururiyey baabu istiqbaali lqibla qiblada in la qaabilo ayuu baabu yahay istiqbaal istifcaal min almuqaabala muqaabalada baa laga keenay marka siiqadan ah istafcala istaqbala istafcala waxay kutusinaysaa alabu lficli alabu lficli gaaliban inta badan ficilka qof yani laga doonaya kutusinaysaa wa sumiyat alqiblatu qiblatan qibladii waxaa loogu magacaabay qiblo lianna almusalli yuqaabiluhaa wa tuqaabiluhu qibladu iyaduna adna waad qaabilaysaa iyaduna way kusoo qaabilaysaa saasaa qiblo loogu bixiyey qibladu halkan waxaa loogala jeedaa kacbada alkacbatu almusharafa kacbada masjid xaramka ku dhex taalla ee lagu tawaafayo taas baa loogala jeedaa waana halka muslimiintu qulubtooda ay ku kulanto wey qulubtu dhan halkaas way jeesanaysa muslimiinta midowgooda iyo midnimadooda iyo quluubtooda kulankeeda kacbadaa kutusinaysa muslimiintii tukanaysay oo dhami nin waliba kacbadu jeesanaya halkaasa loo jeesanaya marka sidaa midka loogu yahay ee qibladii loogu wada jeesanaya ayaa la rabaa inay dadka muslimiintuna ay noqdaan mid keliya noqdaan oo inay kala tafaraaruqin oo tafaraaruqa iska ilaaliyaan rasuulkuna waa ka digay calayhi salaatu wasalaam waana sheegay ummaddu inay kala tafaraaruqi doonto oo qoloba meel ay mari doonto qoloba dariiq ay mari doonto sataftariqu hadihi lumma calaa alaain wa sabciina firqa kulluha fi nnaari ilaa waaxida ummaddanu way qaybsami doontaa toddobaatan iyo dheeraad bay u qaybsami doonaan kooxood dhammaantoodna naarta ayay gelayaan ilaa mid keliya mooyaane middaa keliya ee badbaadaysa rasuulka waa la weydiiyo saxaabadu waa weydiisay intaasu keliya kumay aaminsin qaaluu man hum yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow qoladaa badbaadaysaa waayo markaasuu rasuulku wuxu yhi calayhi salaatu wasalaam hiya aljamaaca riwaaya kale waxaa kuso aroortay caddaynaysa maa ana calayhi alyawma wa asxaabi aniga iyo saxaabadaydu maanta dariiqaanu ku sugan nahay ee aanu marnay ciddii dariiqaasi soo marta anigii saxaabadaydaasi dariiqaanu marnay cidda marta waa qolada badbaadaysa weeyaan alfirqatu naajiya cidda khilaafta dariiqii rasuulka iyo dariiqii saxaabadu ay mareen qofka khilaafaa waa nin dariiqii ka leexday wey wa anna hada siraatii mustaqiima fattabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili nabigu calayhi salaatu wasalaam qabla alhijra intuuna hijroonin ka hor qiblada waxa uu qaabili jiray kacbada iyo bayt lmaqdes baytulmaqdes buu markaa qaabili jiray oo xagga shaama iyuu u jeesan jiray iyadoo weliba kacbaduna hortiisan ay tahay oo maka uu joogaba marka waxay idhaahdeen saxaabadu siday sheegeen ay noo soo wariyeen waxaa lix iyo toban ama toddobiyo toban bilood buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu xagga baytulmaqdes u markaasi uu la kici jiray salaadda uu qaabili jiray markii madiine uu soo jeeday rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo nimankii yuhuudda ahaana ay deganaayeen lix iyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood buu markaa kacbada qaabilay wuxuu aad u jeclaaday in laga bedelo xaggaas oo loo kacbadii inuu qaabilo aad u jeclaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam deetna markii dambe waxaa lagu faral yeelay inuu kacbada qaabilo sanadii labaad ee hijriyada sanadii labaad ee hijriyada waxaa soo degtay qad naraa taqalluba wajhika fi samaa falanuwalliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam aayadaha qur-aanka suurat albaqara ku jira aayadda qur-aankaabaa soo degtay oo lagu faray rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu qiblada qibladiisa ay tahay kacbada fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam wejigaaga waxaad u jeedaysaa shatra almasjid alxaraam masjid xaramka xaggiisa u jeed oo xaggaa u jeeso xaggaas markaa qiblada laga dhigay qibladii markaa waa la nasakhay qibladan baa markaa waxa weeyaan lagu nasakho in loo jeesto masjid xaramka iyo kacbadii waxayumaa kuntum fawalluu wujuhakum shatra qiblada in la qaabilo xukunkeeda axaadiista soo socotana waa laga yaaba inu ku aragna insha allahu tacaala xukunkeedu waxa weeyaan waa shardi ama waajib shardi haddaa la yidhaahdo salaada la-aanteed ma saxaysa wey qofka hadduu qibladii meel ahayn oo qaabilo salaadda asixmayso imika inagu waxay naga xigtaa xaggan waqooyiga waa inaan xaggan ujeesanaa haddii marka waxa weeyaan in xaggaa ujeesano inu barya ama koonfur ama galbeed aynu ujeesano salaadda ma asaxayso salaadaasi ma asaxayso qofka qiblada ka jeesanaya waa inuu cudurdaar u haysto cudurdaarku muxuu noqonayaa qof waxa weeyaan qaabili kari waaye oo ay ku adkaatay inuu qaabilo masalan uu dhamaayba uu garanba waayo qiblada meel alle meel ay ka xigto jihadii ka xigtaba deetana waa ijtihaaday waa ku dadaalay jihadii dhinac dhinac dhinacunbu ku dadaalayo markii salaaddii uu tukaday dabadeed ba waxa u caddaatay xaggii uu ujeestay meel aan ahayn inuu ujeestay meel aan qiblada aan ahayn inuu ujeestay uu tukaday ba u caddaatay salaadda waxba soo celin maayo xadiiska soo socotana waa xadiiska soo socotana culimadu waa u daliishadeen waxaa kale suuragala khawfka marku jiro cabsi badan markay jirto ee dagaalka lagu jiro cadowgana uu kaa xigo meel aan qiblada aan ahayn xaggaa kale xaggaas ba ujeesanaysa markaa qofkii yani khawfka shiddatul khawfka qofkii ku jiray isaga qiblada hadduu u jeesto iyo hadduun u jeestan waa isugumi isaga wey waxaa kale ka mid a cudurdaarka qofku ka jeesan karo waxa weeyaan qibladii qofka musaafirka ah ee salaad sunnaa tukanaya ee fuushan rakuubkiisii ama faraskii iyo fuushan ama neefkii gela ahaa fuushan ama gaadhigiiba fuushan ee ku dul sunnaysanaya isagoo qiblada meelahan waa u jeesan kara xadiidka soo socdana waa u daliil wey cudurdaar wax aan ahayn qof aan cudurdaar lahayn qibladii kama jeesan karo hadduu qibladii ka jeestana salaadiisu ma asaxayso salaadiisu ma asaxayso marka waa waajib qofkii markaa kacbada arkayay inuu kacbada lafteeda qaabilo la doonaya kacbada lafteeda inuu qaabilo baladka qofkii kacbada arkayay qofkii masjidulxaramka ku tukanayay markaa waxa weeyaan arkayay kacbada lafteedii waa inuu kacbadii qaabilaa waa qofkii arkayay marka qofkii isagu aan arkayna jihadii ka xigto inagoo kale jihadii naga xigto unbaa unbaa la qaabilaya hadday bari kaa xigto bari baad ujeesanaysaa hadday galbeed kaa xigo galbeed waqooyi hadduu kaa xigo waqooyi hadduu koonfur kaa xigo waa koonfur weeyaan waa sidaa qofka kacbada arkaya ee kacbadii qaabili waayey salaadiis ma asaxi ma asaxayso bidhan culimadu salaadiis ma asaxayso marka waa qofkii arkayay wey waa inuu iyadii qaabila isku toosiya marka kolley dee waktigan oo kale masaajidkii mus xaramka waa la weyneyey masaajid weyn buu noqday calaamadana safuufta calaamada baa loo sameeyey qofka hadduu istaago kale uu kacbadii u qaabili karo haddaad calaamada dhinac ka mida dhinac uga yarjeysatid ama aad si fiican ugu joogsan weydid waxaa laga yaaba inaad ka jeesatid haddaad ka jeesatidna khalaas yani salaadaas ma asaxayso waayo waa inaad kacbada lafteeda qaabisho wey caynteeda in la qaabilaa la doonaya عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته رسولك إلهي وعوها يسبح على ظهر راحلته هشيس دشيد أياه كسني سنشري xayu kaana wajhuhu xaggii jihadiisu markaasay tahay xayu kaana wajhuhu ay xayu kaana itijaahu sayrihi socodkiisu xagguu yahay isagoo u jeeda buu tukan jiray yuumiu bira'sihi madaxiisa waa ishaari jiray wa kaana ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa yafcalu min caynkaa sameeya cayn ku samaynayay isagoo oo hashiisii fushan ayuu markaa tukan jiray salaadda sunnahayd walimuslimin muslim waxa u sugnaa ayra ana wlmuslim muslim waxa u markaasna uu riwaayo soo saaray tahay غayra annahu laa yusallii calayha almaktuuba salaada faralkaa kumuu dul tukan jirin غayra laakine annahu laa yusallii calayha almaktuuba salaada faralkaa kumuu dul tukanin hasha walilbukhaariyi bukhaarina waxa u sugan ila alfaraa'ida salaadaha faralkaa mooyaane marka halkan uu leeyahy sheekhu walimuslimin waxay ku waxaad moodaa inuu muslim uu la gaar yahay uun laakiin bukhaarina waa ku jirta iyadana bukhaari muslim waa soo saartay waa soo saaray bukhaari muslim waa soo saaray lafdigana غayra annahu laa yusallii calayha almaktuuba xadiidkan waxa uu sheegayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hashiisii inuu ku dul tukan jiray kaana yusabbixu calaa dahri raaxilatihi yusabbixu waa salaadii sunnaha ahayd marka atasbiixa altaطawucu min aldikri wاsalaa waa salaad salaadii sunnaha ahayd baa lagu ilaaqay qur-aankana waa kusoo arortay وسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس قبل غروبها سمهن يا قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس يا قبل غروبها ها يعني صلاة الصبح صلاة ألقى وحل لغو الشيء لمركا تسبيح الصلاة ولغو الشيء فلولا أنه كان من المسبحين وعيدها العلماء falawlaa annahu kaana min almusabbixiin ay min almusalliin marka tasbiixda waa lagu ilaaqaa maxay salaadda waa lagu ilaaqaa salaadda sunnaha ahayd baana loogala jeedaa halkan asalkeeduna waa qofku yani waa tasbiixdii weeya subxaana allah weeyaan tasbiixdu waa subxaana allah waay nuurkana waa lagu ilaaqaa law kashafahu la axraqat sabaxaatu wajhi mantahaa ilayhi basaruh suu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka kaana yusabixu calaa dahri raaxilatihi rakuubkii u fuushanaa ama hashiisii dusheeda ayuu rasuulku ku dul sunnaysanayay calayhi salaatu wasalaam uu ku dul tukanayay xayu kaana wajhuhu yani xayu kaana wajhu waxaa loogala jeedaa xagga jihadiisu ay tahay jihatu sayrihi xag u socdo iyo dhinacay ula jeedaba hashi isagoo oo dhinacay ula jeedo ayuu rasuulku tukanayay calayhi salaatu wasalaam yani ama qiblada ha u jeedo ama inuu qiblada u jeedi hadduu xaggii qiblada u jeedo warka agga waa u tukanaya haddii qibladii ay ka leexato meel aan qibladaan ahayn u jeedo xaggaa isagu u jeeda ayuu markaa tukanayay yuumiu bira'sihi ilan neefku fuushan yahaye rukuucdii iyo sujuuddii ma suuro gelayso rukuucdii iyo sujuuddii waa ishaaray yani madaxu yar fuurinay wa kaana ibnu cumar yafcalu ibnu cumar nacanka waa samaynaya wa fii riwaayatin kaana yutri calaa baciirihi hashiisu ku ama awrkiisu ku dul markaasi witriyeysanaya walimuslimin غayra anahu laa yusalli calayha almaktuuba salaada faralkaa kumuu dul tukanayn oo salaada faralka waa ka daadegay walilbukhaari ila alfaraa'id salaada faralkaa mooyaane xadiidku wuxuuna tusinayaa wuxuuna tusinayaa qofkii musaafirka ahaa inuu salaadii sunnaha ahayd uu rakuubkii ku dul tukan karo marka qofku markay u bannaan tahay inuu hashiisii ku tukado ama wixii rakuubka hay u fuushanaa inuu ku tukado waxa weeyaan welibana ay suurtagal u tahay ama ay u bannaan tahay inuu qibladii meel aan ahayn uu jeesto waxa waxaa lagu qeydayaa dhowr arrimood ko waa inuu musaafir yahay qofku waa inuu musaafir yahay qof aan musaafir aan ahayn meel aan qiblada aan ahayn u jeesan maayo waa ko shay uu fuushan yahana ku dul tukan maayo sidaahna culimadu waa inuu musaafir yahay waa ninkii musaafirka ahaa markan qiblada uu ka jeesanayana ay u bannaantay qibladii inuu ka jeestana waa inuu wax fuushan yahay hadduuna waxba fuushanayn isagoo musaafira waxba waan fuushanayn oo geed hoosii degay qiblada meel aanan u jeesan maayo walow salaad sunnaba ha tukanayabe hadduu dhaa salaad sunnaa baan tukanayaa musaafir baan ahay o anu qibladii markaa waajibiguma aha ee xaggaasaan iska qaabili karaa ma banaana waa inuu wax fuushan yahay waa inuu musaafir yahay waa inuu wax fuushan yahay raaxilo waa inuu fuushan yahay salaada uu tukanayaa waa inay sunno tahay salaada faralka ah inuu neefkii uu ku dul tukadaa ma banaana oo xadiiska maxay noogu taallaa ila alfaraaid salaadaha faralka ah neefka dushiisa kumuu tukanaynin dhulka ayuu ku tukanay oo ka dhaadhacay saddexdaa arrimood marka la helay banaananaysa marka qofkii musaafirka ahaa hashiibuu ku dul tukanaya ko sidaasoo kale meel aan qiblada ahayn waa qaabili karaa isagu markuu salaada tukanaya ay sunno tahay waxna wuu fuushan yahay waxaa kale soo aroortay oo anas ibnu malik radia allahu canhu ka sugnaatay inuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau ahaa idaa saafara fa araada an yatatawac markuu safro ee uu doono inuu sunnaysto istaqbala binaaqatihi alqiblata hashiisa wuxuu qaabilsan jiray qiblada markuu doonayo inuu inuu sunnaysto hashiina uu fuushan yahay wuu leexin jiray xaguu leexin jiray qiblada iyo xagga kacbada ayuu jeedin jiray fakabbara uma sallaa xayu xayu wajahahu rikaabuhu markuu xaggaa u jeediyo waa xidhanaya allahu akbar buu odhanayay salaadiisu iska tukanaya hashana waa sii deynaya marka salaadiisa waa iska wadanayay hashu meesha doonta ha u jeesata iyadu neefkan uu fuushay dhinaca doona ha u kaceen waxa weeyaan hadduu qibladii ay ka leexato salaadiisa waa iska wadanayay abu daawuud baa soo saaray biisnaadin xasanin marka sida fadliga badan waxa weeye qofku shayguu fuushan yahay inuu marka hore u jeediyo qibladii dabeetana salaada uu xidho dabeetana uu socodkiisii iska wato haddii markaa shaygii uula fuushanaa uu markaasi kacbadii ama qibladii uu ka leexdo salaaddiis waa iska wadanaya haddii jihada uu jeedo ba iskaga xidhana way bannaanta iyaduna sida fadliga badan waxay inuu marka marka hore uu jeesto qibladii haddii markaa uu dhinac u jeedo u xidhana way bannaanta salaadan loo jeedaa ee rasuulku tukaday calayhi salaatu wasalaam waa witridii wafii riwaayatin kaana yuutiru calaa baciirihi waxaynu sheegnay waktiga safarka lagu jiro salaadihii sunnayaashaha lama tukanayo waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu aada u ilaalin jiray labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya iyo salaada witrida ah aad buu ilaalin jiray marka halkan salaadan uu hashiisa ku dul tukanaya waxa weye waa witridii weeyaan sidaa daraaddeed baa في صحيiح mسلم waxaa ku sugan min xadiiثi cabdاللahi بن cmر radي الlahu canهuma wuxuu arkay dad musaafiriina oo tukanaya salaad salaadii sunaha ahayd salaadii faralka ahayd markay tukadeen dabadeed bay salaadihii sunaha raacinaya deetana isagoo ku diidin arrintaasi ayuu wuxuu ku yihi low kuntu musabixan la asbamtu salaati haddaan salaada sunaha aan tukan lahaa oo noqoto inaan tukado salaadidan dhamaystiri lahaa salaadii duhur ee afarta ragcadood hadba laba ragcadood tukanaya qofkii musaafirka ahaa salaadii casarna laba ragcadood buu tukanaya tii cishana laba ragcadood buu tukanaya haddii markaa salaadaha sunnaaya sunnaha ay tahay inaan tukado oo salaad kastoo farala salaadii sunnaheed la socotay ay noqoto inaan raaciyo dee salaada dhamaystiri lahaa buuhi afar ragcadood baan tukan lahaa marka uu ku inkirsanaa ma garanaysaa marka yacni qofka musaafirka ah salaadihii sunnayaasha ahaa ee rawaatibta ahaa way ka dhacayaan waa iska daynayaa aan ahayn salaada subax labada ragcadood ka horeeya iyo salaada witrida ee habeenkii marka halkan waxaa lagu qaydayaa salaadii markaa habeenkii rasuulku uu tukanaya calayhi salaatu wasalaam ayaa hashiisa oo socota buu ku dul tukan jiray qiyaamuleylkii waana ku dul witriyeysan jiray xadiidkan soo socdaa labada xadiid baa qibladii ka baabkan ka hadhay labada xadiisna aanu aqrin insha allah darsiga dambe wasala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin